agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed faarax cali aweys ayaa dhagax dhigay xafiiska wasaaradda waxbarashada degmada baled xaawo kaas oo laga maamuli doono horumarinta waxbarashada degmada baled xaawo iyo deegaanada ku xihan dhagaxdhigga xafiiska waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha degmada baled xaawo mudane cabdicasiis xareed iyo xubno ka mida maamulka degmada iskuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka gado mudane maxamed cabdulle cali iyo iskuduwaha wasaaradda waxbarashada ee degmada baled xaawo ugu horreyn guddoomiyaha degmada baled xaawo mudane cabdicasiis xareed ayaa ka hadlay munaasabadda lagu dhagaxdhigayey xafiiska wasaaradda waxbarashada ee degmada baled xaawo ku yeelan doonto isagoona u mahadceliyey agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo wasaaraddiisa howlaha ay ka wadaan degmada baled xaawo iyo weliba guud ahaan gobolkaba agaasimaha guud waxaan nooga mahad celinaynaa soo nasiino soo gelin oo aan nasanin isla baabuurkii uu ku soo galay inuu ku dhagax dhigo meeshii axadda ama isniinta shaqadii laga qaban lahaa oo loogu shaqayn lahaa degmada baled xaawo xafiisyadii waxbarashada loogu shaqayn lahaa agaasimaha waa uga mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedka jubbalandna waan ooga mahad celinaynaa wasaaradda federaalk oo kasii korayso iyadana waa uga sii mahad celinaynaa waxawaa steb steb waaye waxa loo baahan yahay waxaa waaya gacmo isku duubni bay wax ku qabtaan waxaa kaloo nooga mahad celinaynaa ummadda reer beled xaawo oo u taagan har iyo habeen wixii loo keeno oo dowladooda u keenta iyagana inay gacmahooda ku qabsadaan maamulkoodana ay isgarab taagaan iyagana waa uga mahad celinaynaa agaasimahana waxaan kula dardaarmaynaa xafiiskana waa ugu soo sheegnay meeshan xuduud bay ku taallaa waxbarashada xuduudaha degmooyinka ku yaalla ee jubbaland sidoodii hore in laga xoogeeyo oo laga tayeeyo waa ugu baaqaynaa waxaa kaloon leenahay mudnaan gooni e ha la siiya dadka xuduudaha jooga waxbarashadooda dadka gudaha jooga waxaa ka sii dhib badan dadka dowladaha kale iyo meelaha kaleo dariska joogo dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland axmed faarax cali aweys ayaa ka hadlayay dhagaxdhigga xafiiska ay wasaaradda waxbarashada ku yeelan doonto degmada baled xaawo iyo muhiimadda ugu fadhiyo halkaan u dhagax dhignay xafiisyadii ay ku shaqayn lahaayeen waxaana naga caawiyey oo na siiyey dhulkan oo bixiyey dowladda hoose ee degmada beledxaawo waxaana naga caawiyey oo dhaqaalaha naga bixinaya hay-adda unisef marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaan ku faraxsannahay inaan maanta halkaan dhagax dhigno xafiisyadii oan horey uga jirin degmaduna ay bixisay dhulkii aynu ku shaqayn doonaan maamulka waxbarashada ee degmada beledxaawo sidaa awgeed waxaan dadka deegaankan kula dardaarmayaa inay waxbartaan oo ardada aan waxba baran ee bannaan ka joogta waxbarashada ay keenaan iskuullada lacag la'aanta ah ee ku yaalla degmada beledxaawo waxaa diyaar ugu ah halkaasoo soo dhoweynaya maamulka degmada beledxaawo iyo bahda waxbarashada iyo dhammaan inta waxbarashada jecel sidaa awgeed waalidiinta iyo bulshada waxaan kula dardaarmayaa ardada in waxbarashada la keeno waxbarashaa wax badan looga baxaa